بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkii shalay waxaan ka bilownay baabu tasbiixi fi اlrukuuci waالsujuud xadiidka labaad ee baabka yaa cubaydullaahi bn abi jacfar markaan ka hadlaynay waxaa ku jiray qaala abu xaatim huwa mihlu yaziida bni abi xabiib marka tashbiiha uu ku shabaha yaziid bn abi xabiib waa hiqanimada markii marka waxaa laygu baraarujiyey dacfiga xaggiisa inaan eri ayuu kaga shabahayaa ma ahan marka yaziid bn abi xabiib isaga waa hiqa waaye yaziid bn abi ziyaad waaye midka daciifka ayb marka meeshaas marka sidaas yaa loo ogaanaa insha allahu tacaala qaala alimaamu abu cabdillaahi moxamed bnu yaziid bni maajah raximah اllahu tacaala baabu الصalaaةi calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga in lagu saliyo yacnii salliga nebiga salى اllahu عalayhi wasalam caddayntiisiiba u baab yahay marka salliga nebiga laba meelba waa lagu waa looga hadlaa meel waxa ay tahay salaada dhexdeeda waayo meelaha ugu muhiimsan ee ugu aakadsan ee nebiga in lagu saliyaa ay arkaanta salaada ayay rukni arkaanta salaada inuu salliga ka mid yahay oo uu salaada dhexdeeda waajib ku yahay meelaha ugu muhiimsan oo nebiga loogu salliya sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid tahay saas darteed marka waa ku dha waa lagu dhex sheegaa fi salawaati yacni fi salaa abwaabta oo marka salaada ah waxaa kaloo lagu baaraa oo looga hadlaa kitaabu dacawaat oo ama adkaar ama dacawaadka ay marka laga hadlaayana maadaama uu salligu dikri min aladkaar uu yahay adkaarta mashruucada uu ka mid yahay halkaasna waa l waa lagu sheegaa salliga nebiga sal ll ly slam salliga marka dhowr meel ayaa laga baaraa ama laga baxdiyaa mar waxa ay tahay mashruuciyatuhu salliga nebiga shay mashruuca inuu yahay la jideeyey nala amray bal oo alla uu yidhi in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka amar ilaahi ah xag alle ka yimid inuu yahay salliga mashruucnimadiisa intaas baaba daliil ugu filan aayaddaas suuratulaxsaab ku jirto xuquuqda uu nebigu leeyahay ayay ka mid tahay ummaddan uu ku leeyahay ayay ka mid tahay dhinaca kale waxa ay tahay waxaa laga baaraa macna salaah cala nabiyi sal l slam salliga macnaha laga wado waa maxay oo marna aayaddu waxay tilmaamaysaa de ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku salliyo nebigiisa annagiina waxaa nala amray inaan ku sallinno marka salligeenna iyo salliga ilaahay uu ku sallinaa isku macno may noqonayaan waa iyadana baxhi labaad u ah salaatu ullaahi calaa nabiyihi wa hanaa'uhu ilaahay waa ammaanaa nebigiisa ammaan ou ammaanayo sida abulcaaliyat ariyaaxi iyo ay ku fasireen annaga keennana waa duco oo ilaahay baan waxaan uga baryaynaa nebiga sal ll ly salam inuu nebigiisa ammaano oo ammaan ziyaado ah oo ammaan yacni badan ammaanta u badiyo oo ammaano ayaan rabbi u weydiinaynaa marka mar walba de ilaahay waaba ammaanayaa laakiin adiga u weydiinta aada u weydiinaysid waa nooc marka xaqi nebiga aada gudanayso shukri aada nebiga abaalka uu nagu leeyahay un gudanayna waaye annaga ajar ku helayna marka haddaan afka isku qabsanoonan ku sallinin nebigu ma waaynayo salliga alle oo mar walba ilaahay waa ku sallinaa rasuulkiisa ayb meeshaasna markaa salaatullaahi calaa nabiyihi iyo salaatunaa calaa nabiyihi labadaas macnay kala leeyihiin waayo haddii lagu macneeyo hal macno laga dhigo oo la yidhaha sala salaa cala nabiyi salaatullaahi calaa nabiyihi macnaheedu waa u naxariisanaa haddii la yidhaah dadka mu'miniintaba ilaahay waa u naxariistaa huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu marka waa inay marka kala duwan yihiin naxariista alla oo noo naxariisanayo annaga iyo midda uu nebigiisa ku sallinaa laba macno waa inay kala leeyihiin waayo nebigu wax u gaar noqonayo markaas maba jirayaan dhinacaas marka macnahana waa laga baaraa dhinac kalena waxa ay tahay siiqada iyo habka nebiga loogu sallina habka ugu habboon oo ugu fadliga badan uguna ajarka badan aayaddu waxay sheegtay salaan iyo salli marka haddaad tiraa sala allahu calayhi wasalam salliga waa ku xasilaa leanna salaaddii iyo salaamtiiba waa la timid haddaad tiraa allahuma salli wasalim calaa cabdika warasuulika muxamedin salli iyo salaam waa la timid laakiin haddana marka habka ugu fiican weliba salaada marka la joogo la dukanaayo axaadiidteeda hadda waa arkaynaa isagaaba noo sheegi doono siiqadaas marka siiqooyin kala duwan ayuu salligii ku yimid waxaa kaloo mabaaxifta salliga ka mida mawaatinu salaati cala اnabiyi sal ll ly slam meelaha ay aada sunnada u tahay in nebiga looga salliyo loogu salliyo meelaha marka waxaa ka mida salaadaa ka mida oo tashahud alakhiir atixiyaadka dambe uu rukni ku yahay waxaa ka mida qudbada waxaa ka mida bacda aladaan marka la adimo kabacdi qofku markuu ajiibo aadaanku ou dhammaado in nebiga lagu salliyaa la sunneeyaa waxaa ka mid a salaada janaazada marka la dukanaa takbiirada labaad salliga nebiga lala imaadaa sal ll ly slam waxaa ka mid a subaxdii iyo galabkii toban toban jeer baa ka mid a waa badan yihiin marka mawaadinu salaati cala nabiy sal ll ly slam ibnulqayim wax badan buu ayuu sheegay kitaabkiisa la yidhaha jilaa-ul afhaamka oo salliga uu uga hadlo kitaab dhan uu salliga ka alifay waxaana waa sheegaa sidoo kale sakhaawi alxaafid الsakhaawi kitaabkiisa alqowl اlbadiic fi salaati calى alxabiib الshafiic waxaa kaloo salliga wax ka alifay ismaaciil alqaadi kitaabu salaati calى الnabiy sal ll slam uu alifay waxaa salliga dhowr kitaab ka qoray xaafid alkhaydari moxamed ibn moxamed ibn moxamed alkhaydariy ashaafici oo ardayda ibnu xajar ka mid ahaa laba kitaabuu ka qoray midna salliga iyo mawaadintiisa waxabaas uga hadlaa midka kalena wuxuu ka alifay qaadi ciyaab ayuu ku naqdinaa waayo qaadi ciyaad wuxuu yidhi wax salliga salaada dhexdeeda atixiyaadka dambe salliga in rukni laga dhigo in rukni laga dhigo shaafici loogama horreynin weliba waa shaafici buu arrintaa ku ceebeeyey alimaam alqaadi ciyaad meeshaasuu marka kitaab ka qoray oo marka shaafici inuunan ku ceebaysnayn uu sheegay bal isaga looga horreeyey oo saxaabada ibnulqayimna saasuu u sheegay saxaabada qaar baaba uga horreysay axaadiidta qaaraa laga fahmaa ee wax lagu ceebeeyana maahane bal wax lagu ammaano oo min maxaasini madhabihi ayuu ibnulqayim in lagu dara waayo min maxaasini madhabihi dabcan madaahibta abu xaniifa iyo maalik salliga salaada dhexdeeda waajib ayaga uma sunna u yahay agtooda alimaamu shaaficina agtiisa rukni buuba ka yahay imaam axmedna riwaayaadkiisu waa kala duwan yihiin iyo isxaaq wujuubkaas marka ayay iyagu qabeen inuu waajib yahay waxay kala qaadayeen hadduu hilmaamo hadduu kas uga tago adu warkooda waa warkaas waa badan yahay muhiimaddu marka waxay tahay kutubta laga alifayna sidaas ayay kala tahay waxaa kaloo laga lagaga hadlaa halkan alsalaatu cala alaal aalka nebiga alsalaatu calaa aswaaji nnabiyi aswaajta xaasaska kuwaas marka waa xadiidkaa kusoo aroorayba aalka nebiga qoyskiisa xaasaskiisa in lagu daro waa litabac marka ayaga waa tabac markii nebiga lagu salliyaa ayagana la raacina meeshaas marka mas'alo waxaa ka soo baxaysa ah hal isalaatu calaa gayri اlanbiyaai tajuus ambiyada keyrkood ma lagu salli karaa cidaan nebi ahayn ma lagu sallin karaa litabac waa la ogolyahay laa lilasaalati marka tabac haa oo aalu aalka iyo saxaabada oo kale xaasaskii iyo aswaajtii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo kale iyaga waa haddii nebiga lagu soo salliyo waa lagu waa lagu waa lagu sallin karaa laakiin keligood in lagu salliyo ma bannaana oo in la yidhaha maalan caliy calayhi الsalaatu wasalaam faatima calayha الsalaatu wasalaam ama sala اllahu calayha wasalama maya haddii laakiin nebiga la sheego waa litabac aalu beytihi iyo asxaabtii iyo aswaajtii iyo waa lagu dari karaa meeshaas marka ibnu kathiirna in allaha wamalaa'ikatahu markuu fasirayo ka hadlaa ibnulqayim laftiisa jilaa-ul afhaamka uu uga hadlay meelahaas marka waa meelaha ugu laga baxfiyo salliga salligu marka mawduuciisu waa ballaaran yahay ilaa yacni axaadiidtiisa iyo mabaaxiftiisa kutub laga qoray dadka qaar marka waxay shaacic ka dhigteen ayaga in dad badan marka ifraa guluwi ahaan min baabi alguluwi wاlkadibi wاliftiraa'i wاddajali ayay waxay leeyihiin qof muslim ah oo salaadii tukado oo kutubtii tafsiirkii iyo axaadiidtii nebiga iyo akhrinayo oo mar walbaba la maqli karaba soo nebiga ku sallinaya bay leeyihiin salliga ma ogolo kuwaas nacam marka qofkaas inuu ogol yahay sidee kale uu ku sheegi karaa marka xadiidkii uu akrinaa qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay salaaddii waa dukanaa nebigiibuu ku sallinaa waa rukni in nebiga lagu salliyaa buu leeyahay khudbadii markuu akrinaayo rasuulka markuu sheegay sala allahu calayhi wasalam uu dhahayaa qofkaas marka nebiga kuma salliyo in la yidhaha iftiraa iyo dajal sow maaha waa been been abuurad sidee marka uu nebigu ugu salli lahay intaas ka badan qofkii waa la maqlaa waa loo jeedaa wixiisu wax qarsoon maaha intaa kabacdi muxuu samayn lahay meel mau iska rajistar garay lahay nacam iga qaba mau dhihi lahay nima boqolaan hortaada uga salliyey meel iigu qormiyo dhaha nacam maya laakiin xaqiiqda meesha taallaa waxay tahay qaabka anigu aan u gabiyo haddii aadan nebiga salligiisa ugu gabyin maku sallinin waay nacam laakiin qaab saas inay dhahaan ma jecla mala ma dhahayo hadday saas yidhaahdaan ummadda dhanaa fahmayseen ma ogtahay nacam ayb waxaas marka dajali iftiraa waayo dadka wax magaradka ah meelaha baadiyaha iyo dadka maalan aan dadka ku dhex jirin iyo waxyaabahaasaa loo sheegaa laakiin nin beenlow ah marka been meel dheer ma gaarto markay meelahan iyo dadka qaarkood yimaadaan oy masaajid kusoo tukadaan oy dhegeystaan qof wax akrinaayo salligii asagoo sallinaayo ay arkaan bay waxay leeyiin ila beenaa naloo sheegi jirin marka beenay raad gaabanidah marka ayb waxyaabahaas marka qofku waxweyn ku keeni maayo marka qofku salliga inuu inkiro oo maba jiro uu yidhaahdo de aayad qur-aan uu inkiraaba laba kaas marka waa arrin khatar ah oo qofkii diinka bixin ah وبه قال حدثنا أبو بكر وبالإسناad قال حدثنا أبو بكر بن أبي شhيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو أبو الهyثم القطواني xا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاmر وهو العqدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاd عن عبد الله بن خباab عن أبي سعيد الخdري qاaل qلnaa wxaanu nihi ya رsuuل الله رsuuل الlو haadaa kan assalaamu waaye salaam calayka korkaaga yacnii la salaamo waaye tan qad carafnaa haadaa kan dheh assalaamu salaam calayka korkaaga la salaamo qad carafnaahu waan garannay fa kayfa sidee baa assalaatu salligu ou ahaana yani aayaddii baa waxay sheegtay ma ogtahay yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima salaamtii waa garannay bay dheheen salaadda see waaye dheheen marka salaamtu say u garteenna salaamta ataxiyaadkaa lagu baray waa soo marnay assalaamu calayka ayuha nabiyu raxmat ullaahi wabarakaatu salaamtii marka ataxiyaadkan ku barannay waay laakiin seen kugu sallinaynaa ilaa salligu ataxiyaadka kama mid ah waa gooni asaga nacam markii ataxiyaadka la dhammeeya salliga lala imaadaa marka sidee baan kugu sallinaynaa bay dhaheen qaala waxa uu yidhi quuluu dhaha allaahuma yaa allaahu allow salli ammaan calaa muxamedin moxamed korkiisa ammaan cabdika addoonkaaga ah warasuulika rasuulkaaga ah kamaa sidii sallayta aada u ammaantay calaa ibraahiima ibraahim korkiisa wa baarik barakay calaa muxamedin moxamed korkii barakay wa calaa aali muxamedin reer muxamed korkooda barakay kamaa baarakta saaad u barakaysay calaa ibraahiima ibraahim korkiisa abu saciid marka xadiidkiisu intaanuu sheegay marka xadiidkaana xadiid saxeixa waaye oo bukhaari iyo dho laba meel meelaha uu kusoo saaray iyo nasaa-i ay wariyeen meelna tacliiq ahaan ayuu usoo bixiyey bisiiqati اljazmi can abi saalix can illeyth can yaziid ibn اlhaad bihi marka siiqadan markaad saxaabada waxaad dareemaysaa markii shay la amro nebigay su-aalayeen rasuul allah seen u gudanaa amarkan sidii marka nebigu ou u baray si ka fiican miyaa la helaa marka abadan ma la helayo sidii nebigu u baray yaa loogu sallinaa rasuulka sal l slm waxaa laga yaaba dadka qaar inay yidhaahdaan oo markii la akhrinayo xadiidka sidaan dhan ma la akhriyee ee sidan marka dabcan salaada iyo dikriga caadiga ah marka subaxdii iyo galabkii iyo kan ah iyo sidaana u fadli badan laakiin marka xadiid boqol xadiid soddon afartan konton xadiid la akrinaa mar walbo nebiga la sheegay haddii la yidhaha allahuma salli calaa moxamed wacalaa ali moxamed kamaa sallayta calaa ali ibraahima inaka xamiidu majiid darsigii aanba soconaynin sidaasna a'imadii selafka saxaabada taabiciinta marka ay axaadiidta nebiga sheegayaan sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi waaalihi wasalam ay dhihi jireen marka salaad iyo salaan waa lala imaaday mana la diidana kaas qofku inuu la imaado ayb ee siiqada ugu fadliga badan uguna markaa qofku inuu salliyo ou rabo midda ugu fadliga badan tan ayb iyo siiqooyinka soo socda dabcan halkan marka waxaa la yidhi kamaa sallayta calaa ibraahim mushabbah iyo mushabahu bihi baa yaalo mushabahu bihiga waa ibraahim mushabbahana waxaa weeyaan rasuulkeena sal lla l slam mar walbana mushabahu bihigaa sida caadiga luqada mushabahu bihigaa sarreeya mushabaha iyo mushabahu bihiga oo haddii aad tiraahdid yacni fulaan ka fulaan maala haddaad tiraahdid zaydun kasiiba weyhi yani naxwada uu aada u yaqaanaayaad ka wadaa siiba weyhi buu shabahaa siiba weyhi aad ku shabahday siiba weyhi iyo asaga marka yaa naxwada ku horeeya siiba weyhi aa ku horeeya liajli inuu ku horeeyo darteedaadna ugu shabahday meeshaan marka ishkaalka imaanaya waxay tahay sidee rasuulkii loogu shabahaa nabiyullaahi maxamed salligiisa waxaan ujeedaa nabiyullaahi ibraahim iyadoo nebi moxamed oo ugu fadli badan yahay rusushoo dhan ishkaalkaas marka culimada waxay uga jawaabeen siiqada badana waxay ku timid allahuma salli calaa moxamed wacalaa aali moxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima aal ayaa ku jira bal inta badan calaa aali ibraahiima u badan marka marka la leeyahay marka mam nabiyullaahi moxamed inta inta dhigo aalu ibraahimna dhinacan dhig waxaa lagu shabahay marka nebi moxamed salaada aan ilaahay u weydiinayna waxaan ku shabahnay tii alla uu ku ammaanay ibraahim aalkiisa aalu ibraahim yaa kamida marka rasuulkaaba kamida soo maha sal l slam yani markaan leenahay kamaa sallayta calaa aali ibraahiima aalu ibraahim nabiyullaahi moxamed waa kamid ismaaciilah ile uu ku abtirsadaa soo maha ismaaciilna waxaa dhalay nabiyullaahi ibraahim marka labada dhinacba rasuulka waa ku jiraa dhinacaanna keligiisoo ku jiraa dhinacaanna aalu ibraahiimkuu soo dhex galaa saas darteed marka labadii dhinac maadaama uu ku jiro tashbiihan ma keenayo marka in nebiga laga fadli badan yahay sala allahu calayhi wasalam sida ugu roon marka sidaas yay tahay wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin wahuwa طanaafisiyu qaala xadaanaa wakiicun وهو بن الجراح قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن الحكم وابن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى أيان مغلى عبد الرحمن samictu bna abi layla ayaan maqlay qaala laqiyanii kacbu bnu cujrah ayaa ila kulmay faqaala wuxuu igu yidhi alaa uhdii laka miyaanan kuu hadiyeynaynin hadiyatan hadiyad kharaja calaynaa rasuulu llahi sal l slam nabigaan nagu soo baxay faqulnaa waxaanu nidhi qad carafna asalaama calayka waan garannay sidaan kuu salaamayno fakayfa asalaatu calayka seen kugu sallinaynaa korkaa ugu sallinayna qaala quuluu dhaha buu yidhi allahuma salli calaa moxamed wacalaa aali moxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima inaka kamaa sallayta calaa ibraahiima inaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa moxamedin wacalaa aali moxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima inaka xamiidun majiid xadiidkanna isnaadkiisu waa saxiix bukhaari iyo muslimba way wariyeen wabihi qaala xadahanaa camaaru bnu taaluut wahuwa aljaxdariyu hiqat min afraadi bni maajah qala xadaanaa cabdulmelik bn cabdilcaziiz almaajishuun cabdulmelik ibn cabdilcaziiz ibn maaishu ibn abi salamata almaajishuun صدوق له أغلاط صدوق له أغلاط في الحديث وكان رفيق الشافعي إمام الشافعي رفيقي سبحة روى له أبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه marka hadda laakiin waa la mutaabiceeyo riwaayada bukhaari iyo abu daawuud ay warinayaan min طariiqi اlqacnabiyi can malik waay marka cabdulmelik ibn cabdilcaziiz ibn maajishuun ee dacfiga ku jiro oo saduuq lahu aklaaq la leeyahay waxba ma dhibaayo lianna bukhaari iyo abu daawuud baa xadiidkan wariyeen min طariiqi اlqacnabiyi can malik asay la siman yihiin markan qال xdثna mالك بن أنس عن cبد الله بن أbي بكر بن محمد بن cمر بن حزم عن أbيه عن cمر بن سليم الزرقي عن أbي حمaيد الساacدي أنهم qاalوا ya رasuul الله أmirnaa waxaa nala faray bالصلاaةi عalayk inaan kugu salino fakayfa sidee baa nusلي عalayk aan kugu salinaynaa qaala wuxuu yihi quluu dhaha اllهma صل عlى محamد وأزwaaجihi وذuriyatihi كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يعني إنك حميد أي محمود باتها مجيد كل يعني أمر لما هذه شرف صاحب آياتها والله شرف وبه قال حدثنا الحسين بن بيان وهو البغدادي مقبول من أفراد بن ماجه قال xdثna زiyاad بن cabd الlaahi whuwa الbakaaئiyu صaduuq habt fi اlmagaaزي magaazida ninkan hiqu ku yahay wa fii xadiiثihi can غayr bni isxaaq liin ibnu isxaaq qof aan ahayn markuu ka warinayana ضacfi baa ku jira hadda marka ma ka warinayo ibnu isxaaq qaala xadaثna الmascuudiyu wahuwa cabdالرaحman bn cabdالlaahi bn cutbata bni mascuud عن cwn بن cabdاللaahi wa cwn بن cabdالlahi بن cتبة بن mascuud عan abi faakita abu faakita سacيid بن cilاaqة yaa layraa ثiqة rawى lahu التirmidiي وبن maaجة عan الأswd بن يزيid huwa النqaciyu ثiqة عan cabdالlahi بn mascuudi qaala إdaa صlaytm عlى rasuuli الlahi صلى اه sلم hadaad nebiga ku salinaysaan faaxsinu الصalaaةa عalayhi salliga aad ku salinaysaan hagaajiya fainakum idinku laa tadruuna ma ogidiin lacalla daalika kaagaas yacni inuu mudan yahay yucradu calayhi in loo bandhigaayo yani ma ogidiin in loo bandhigaayo nebiga salligiina in nebiga loo bandhigaayo ma ogidiin kan aad ugu sallinaysaan in loo bandhigaayo ma ogidiine qurxiya oo aada u wanaajiya salliga nebiga sal ll ly slam sida ugu wanaaga badanna waxay tahay siduu asaga dadka wax u baray nebiga sal ll ly slam marka in loo bandhigayana de xadiid baa ku soo aroortay oo abu daawuud iyo ay warinayaan qof nebiga haddii nebiga qofka uu ku salliyana xadiidkii aws ibnu aws ayaa waxaa ku jirtay rasuul allow see salaadeenna lagugu soo bandhigayaa adiga waqad aramta adigoo marka yacni iyaga markaas de waxay u haysteen dadka caadiga ah sida sida basharka caadiga oo kale nebiga inay ciidda u cunaysay u malaynayeen ma aynan ogeyn markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi in allaha tacaala xarama al-arda calaa ajsaadi alambiyaa ilaahay dhulka waa ka xarimay ambiyada jirkooda inay cunto ee wuxuu yidhi igu salliya fa ina salaatakum macruudatun calaya salligiina waa la iisoo bandhigaaya igu salliya buuyidhi anoo ciidna ima cunaysay marka salliga nebiga meel walbo qofka uu uga salliyo rasuulka meel walba ha joogo waa loo bandhigaa nebiga sal l slam amaa salaanta assalaamu calayka markaad leedahay assalaamu calayka ayuha nabiyu ataxiyaadka masaajidka markaad soo gelaysid bismi illaahi wasalaamu calaa rasuulillaahi aa leedahay salaanta malaa-igaa u xil saaran waa qaadayaan nebigay u bandhigayaan sala allahu calayh wasalam waa kaa gaarsiinayaan malaa'igaa nebiga kaa gaarsiinaysa sala allahu calayhi wasalam ayb marka wuxuu leeyahay ibnu mascuud idinku ma ogidiin sidaa marka iska qurxiya salliga nebiga loo bandhigayo si uu u noqdo salli yani aada wanaajiseen qaala waxa uu yidhi faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen facallimnaa nabar haddaba marka haddaad ibnu mascuud tahay bal nabar noo sheeg meeshaas marka waxaad dareemaysaa salliga wax ku xiran ma aha qabriga nebiga in la joogo qofka isagoon qabriga rasuulka joogin agtiisa salli kama xirna waa salli karaa meel allaale meeshaad joogtid nebiga ku salli waa la gaarsiinaya waa loo bandhigaa cibaado ma jirto bidaad qabriga nebiga agtiisa bis lagu sameeya ma jirto waayo marka qabriga la ziyaaranayo rasuulku waa la ziyaaran karaa dabcan qabrigiisa waana min afdali alqurubaat markaad ziyaaranaysa qabriga nebigase oo aada salaamaysid assalaamu calayka yaa rasuulallah aa leedahay salaanta ma waxay gaar ku tahay marka markaad nebiga qabrigiisa ag joogtid maya rasuulku maaha sida dadkoo kale caadigaa maaha arrintaas marka waa uga duwan yahay dadka waa arrin ou dadka uga duwan yahayo isaga markii qabrigiisa la tagana waa la salaamaa adoon ag jooginna waa salaamay masaajidka markaad gelaysid markaad ataxiyaadka akrinaysid kulluhu salaam baa marka nabiga loo akrinaa sal l slam marka hadday ahaan lahayd salaantii hadday ahaan lahayd salligii kulli cinda qabri nabiyi wa cinda gayrihi intaba waa ku bannaan tahay walidaalika rasuulka sharfidda la sharfay ayay ka mid tahay ile dadka o dhan ma wada gaari karaan qabrigiisa haddii la dhihi lahay salligu wuxuu ku xiran yahay qabrigiisa in la tago wax badanaa nooga baaqa lahay soo maa ayb facallimnaa marka faqaaluu lahu waxay yidhaahdeen facallimnaa haddaba nabar qaala waxa uu yidhi quuluu dhaha allaahuma ajcal ilaahu ka dhig salawaatika ammaanyaalkaaga waraxmataka naxariistaada wa barakaatika barakaadkaaga calaa sayidi lmursaliina rususha sayidkooda korkiisa wa imaami almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday imaamkooda korkiisa wa khaatami nnabiyiina nebiyada kii lagu khatimay korkiisa yaal muxamedin ahaa cabdika addoonkaagi ahaa oo rasuulika ah imaami lkhayri khayrka imaamkiisa ah wa qaa'idi lkhayri khayrka kan dadka ku hogaamiyo wa rasuuli raxmati naxariista rasuulkeeda allaahuma ya ahaa allaahuma ya allahu allow ibcadhu bixi maqaaman maxmuudan maqaam la mahadiyo kusoo saar yaqbiquhu bihi ay majeeranayaan alwaluuna kuwa horay walaakhiruuna kuwa dambaba allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima waaali ibraahiima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima waaali ibraahiima inaka xamiidu majiid xadiidkan marka waa mowquuf hadda oo mowquufun cala bni mascuud waayo ibnu abi caasimna isagoo marfuuca ayuu wariyey sida muqaldaay uu ku sheegay sharxu kitaabkan ibnu maajaha sharxiisa ayb marka qofku sidanna marka ibnu mascuud baa laga wariyey haddii la yiraahdo marka de xadiidka marfuuca oo ansaxanaad waxay tahay mascuudigan marka cabdiraxmaan ikhtilaad baa ku dhacay dad badan baa marka ka wariyey laakiin ziyaadkan keliya aan ahayn ziyaad laftiisa dacfi baa ku jiray laakiin dad badan baa ka wariyey xadiidka wa bihi qaala xadahanaa bakru bnu khalafin abu bishrin qaala xadahanaa khaalid bnu اlxaariث can shucbata can caasim bni cubayd illaahi wa huwa alcadawiyu daciifu rawaa lahu اlbukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad walarbaca qaala samictu cabdاllahi bni caamir bni rabiicata ayaan maqlay buu yihi cabdullahi bni caamir bni rabiicata alcanziy waqtiga rasuulkaa la dhalay sal ll l slama aabihii suq buu leeyahay nebigu la saaxiibay isaga cijli ayaa towhiiqiya xadiiduhu fi lkutubi sita can abiihi caamir bni rabiica radia allahu canhu can الnabiy sal l slama qaal maa min muslimin muslim ma jiro yusallii calaya aniga igu sallinaayo ilaa sallat calayhi almalaa'ikatu malaa'igtaa ku sallinayso maa sallaa calaya muddata salaatihi calaya intuu igu sallinaayo aniga korkeyga oo ku sallinaayo falyaqi falyuqilla ha yaraysto alcabdu addoonka min daalika kaaga ha ka yaraysto ow liyugtir ama ha badsado marka labada xadiidee dambe kan ibnu mascuud iyo midkaanba khaarija salaad iyay aada uga muuqato waayo haddii mar falyuqila min dalika ow yacni liyugtir haddii la yidhi yani salliga ha badsado ama ha yaraysto salaada dhexdeeda ataxiyaadka hal maraa nebiga lagu sallinayo maanta dhan salliga lagu celcelin maayo laakiin khaarija salaad waaye marka salliga aada loogu celceliyo oo la badiyo kaas marka qofku marka allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed sidan ibraahimiyada waa ka dhigan karaa waana sida ugu fadliga badan haddii uu doonana allahuma salli allahuma salli wasalim calaa nabiyika muxamedin iyou dhihi karaa sala llah yani sala allahu calayhi slى اllahu wslm calىa nabiyina mxamedin buu dhihi karaa wahaakada kaas marka khaarija salaad isaga sida uu doono qofka ugu salinaa nebiga sal l sl salaad iyo salaan in laga helo cadad go-anna male waxyaabaha qaar dee duhur yani subaxdii iyo iyo maqr iyo casirkii adkaaru sabax walmasa cadad bay leedahay iyo toban iyo tobanaa soo aroortay laakiin sidiisa kale salligu cadad iyadoon lagu qeydin buu qofka iskaga sallin karaa intuu doono xadiidkii ubay ibnu kacab ayaana tilmaamaya nebi waa kii markuu ku yidhi ducadeyda haddaan kuu yeelo adiga saddex marka loo qeybiyo thuluth haddaan ducadeyda adiga kuu yeelo ka waran oon ku siiyo bimacnaa waktigii aniga aan du waxaan aniga yani waktigaan duceysa lahay ducadeyda aniga khaaska aan u duceysto haddaan saddex u qaybiyo qeyb adiga salligaaga le keliya aan ka dhiga ka waran markaasuu nebigu yihi haddaad ziyaadsato khayr waa markaasuu yihi nus haddaan ka dhigo aa khayr thuluthaan haddaan ka dhigo markaasuu wuxuu yihi haddaad ziyaadsato khayr markaasuu yihi ajcalu laka salaatii kullahaa adaanba kuu yeelaa buu yihi ducadeydoo dhan ani aniga ma duceysanaayo salli unbaan wadaa markaasuu nebiga wuxuu yihi idan yugfar yani tukfaa hamuka wayugfaru laka denbuk dembigaagana waa lagu dhaafaa murugtana waa lagaa qaadaa buuri salliga marka waxyaabaha murugta lagu qaado u ka mid yahay marka xadiidkaa waxuu tusaa qofku inuu iska badsa karo ilaahay baa xisaabinaayo isagaa tirinaayo iska wad haddaad firaaqaba haddaad hesho murugtana waa lagaa qaadayaa waana dembi dhaafna waa ku heleysaa marka salligii in laga dhiga marka toban ka badan lama samay karo ama yacnii wax ka tiro yacni iska fara iska furan lama samay karo waxyaabahaas sax ma aha waa qof aan aada adiladaba ugu fiirsanin waa kaas qowlkiisu ictibaar male marka ayb xadiidkan caamir bnu rabiica waxaa ku jiro caasim ibnu cubaydillaahigan oo daciifka laakiin musanaf cabdirazaaq waxaa ku jirto min dariiqi cabdillaahi bni cumar alcumariy can cabdiraxmaan ibni alqaasim can cabdillaahi bni caamir can abiihi wa lafduhu man sallaa calaya salaata sala allahu calayhi faakiruu ow aqiluu saasuu ahaa marka caasim riwaaa yacni dariiq kaleo xadiidkan ku yimid oo cabdullaahi alcumari oo daciif ah uu ku jiro ibnulqayim jilaa-ulafahamka marka wuxuu ku yidhi wa caasimu bnu cubaydillaahi wa cabdullaahi bni cumar alcumariyu wain kaana xadiiduhumaa fiihi bacdu dacfi inkastoo dacfi uu ku jiro fariwaayatu hada alxadiidi فrواية hda الxadيiث min hadayn الوجهayn الmkhtalifayn xadiidkan marka labadan wج ee kala duwan kuwarinta lagu wariyey ydul wuxuu tusayaa calى ana lahu aslan inuu asl leeyahay wahada laa yanزil can wasaط darajaat الxusn xasannimo maka degayo yiri marka xasaniye marka وبه qال xdثna جubاaرة بن المغلس وهuوa متروك waan soo marnay qال xdثna حماd بن زيد عن cمر بن ديناr عن جابر بن زيد وهuوa أبو شhعثاء عن ابن عabاaس qال qالa رsuل الله صلى اه علي سلم mن نسيa الصلاaة عalaya qofkii ka tago salaada aniga korkeyga lagu saliyo ka tago khaطئa waa gefay طريiqa الجanati jannada طريiqeeda waa gefay qofkaas nasiya marka qofka ka taga waay nisyaan bimacna tarki de marka xadiidkan dabcan aad u daciif u yahay ma ansixin jubaarat bnu muqallisaa ku jiro igana waa matruuk ma ansixin haddiise marka la tawjiihiyo waxaa lagu tawjiihin karaa de dabcan nin aan sidiisaba nebiga ku salinaynin de waa nin marka de waajibo aad la saaray ka tegay wey waa nin salaadiisa aynan ansaxaynin oo noqona qof aan weligiisba nebiga aan ku salinaynin de dariiqii jannada waa gafay kaasna waa gafsan yihin sidaa in loo tawjiihiye wey ama hadduu qofku salaada dhexdeeda nebiga ugu sallinaayo ninkaan salliga nebiga kama tegin laakiin hadduu de intaas ku gaabsado marar kale uunan ku sallinin ajar badanaa ka ayaa ninkaa ka maqan aada uma tijaaraysanin ninkaas lidaalika xadiidka wuxuu ahaa rasuulku uu yidhi sal l salam owla annaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum salaatan calaya aniga dad waxaa iigu dhowaansho badan kuwa iigu sallin badan korkey ugu sallin badan marka culamada meeshaas waxay yidhaahdeen yaa waaye marka dadka nebiga ugu sallin badan yaa waayena waa dadka axaadiidtiisa akhristo qoro yacni dadka ugu yeero ku wacdiya dadka kuwaasaa ugu sallin badan nebiga sal l slam leanna halkii marba intaasoo jeeray ku sallinayaan nebiga sal l slam waana hada sharafun liasxaabi alxadiid asxaabu lxadiidka ayuu salligu sharaf u yahay calaamadna oo u yahay weliba oo lagu yaqaanaa waxaa la dhihi jiray dadkii hore waxay dhihi jireen majlisu sufyaan sufyaan majliskiisa majlisu salaatin cala اnabiy sal l slam waa majlis nebiga looga salliyo wa majlisu abi fulaan abu fulaan majliskiisuna majlis nebiga looga salliyo ma aha leanna maanta dhan haddii la wado marka waqiila kada qaala yani qultu qaala qultu qaala qultu hadday saa qaala qultu qaala qultu isdaba socoto maanta dhan yacni faradiyaat hadday saas dhacda maxaa la yeelaa hadday ka noqoto maxaa la yeelaa meeshaas xataa hadduu cilmigaas nacfi leeyahay haddana salligii nebiga meeshaas waa ka maqan yahay ogo xadiidka nebiga marka haddaan qofku xataa haddii uunan wax badan ka fahmin keliya inuu iska ag joogjoogo salligaas uu nebiga ku salliyo ayuu ajar badan ka helaa cilmi lamida waa yaryahay laakiin nin sanadkiiba bil mucayana uu nebiga ku salliyo markii la gaaro calaamad ka dhigtay ku celceliyey hab gaara iyo dhowr saacoo jimcadii kamida iyo bis sameeyo inuu asagu isu arko min ahli salawaat inuu yahay ala nabiyi sal l slam dadka kalena uunan u arkin de ilaahay baa hawaabta kala xisaabi doono qiyaamaha dadku is arkaayo ayb markaa laakiin xadiidkaas culummadu waxay u fahmeen dadka fadligooda ou muujinaayo waa ahluxadiidka ahlulxadiidka ayb qaala baabu maa yuqaalu fi اtashahudi wasalaati cala اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam baabu bayaani ma kii caddayntiisiiba u baab yahay yuqaalu yuqaalu la dhahayo fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa iyo wsalaati cala nabiyi sal l slam iyo salliga nebiga lagu salinayo dhexdiisa wa bihi qaala xadaanaa cabdالraxman bnu ibraahim aلdimashqiy wahuwa duxayn qaala xadaana اlwaliid bnu muslim qaala xadaana اlأwsaaciyu qaala xadaanii xasan bnu caطiyata qaala xadaanii moxamed bnu abi caaئisha wahuwa xijaaziyun laysa bihi ba'su qaala samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam idaa faraqa axadukum midkiin hadduu dhammeeyo min atashahudi alakhiiri ataxiyaadka dambe falyatacawad billaahi ilaahay ha ka magan galo min arbacin afar min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxyaa waalmamaati nolosha iyo geerida fitnadeeda wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa tan marka ducadan marka in lala imaado akharu ahlilcilmi waa sunnay dhahayaan salaada rukni salaada dhexdeeda kuma aha daawuus ibnu kaysaan ayaa waxaa laga wariyey asaga inuu waajib ka dhigi jiray wiilkiisa oo tukaday buu arkay ataxiyaadka salaaddii ka baxay markaasuu yidhi ma ilaahay ma ka magan gashay afartan maya buu yidhi ku laaba salaadaaduu ku yidhi marka marka de ku laabadu ma ta'diibuu ka wadaa salaaddii ma ansixin miyou ka wadaa intaba waa iska dheci kartaa laakiin akharu ahlilcilmi bal qowlka raajixa wuxuu yahay ducadaani inay tahay mustaxab oo aynan ahayn waajib wa bihi qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa alqaطaan wa huwa yuusuf bnu muusa bni rashid abu yacquub alkuufiyu saduuqun قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل النبي ننب وxuu ku yidhi ما تقول في الصلاaةi saلاada مxaad ka leedahay dhexdeeda مxaad ku dhahaysaa مaxaad saلاada dhexdeeda ku dhahdaa qaala waxa uu yidhi أتشhهdu waan أتaxyaadsadaa ثuma أسأل اللaha الجaنaةa dabadeed allan janno weydiistaa waacuudu bihi min annaari naartana waa ka magan galaa amaa wallaahi baan ku dhaartee maa uxsinu aniga ma hagaajin aqaano oo ma wanaajin karo maaad yani ma ma aqaano dandanataka waxa aad marka akrinaysid yani dandanada waxaa leedaha qofka wax akrinaayo wax codkiisana aadan fahmaynin yani inuu wax akrinayo waxaad maqlaysaa sawd iyo cod laakiin ma ma ma fahmi kartid hoosoo u akrisana aada kor uguma qaadayo waxbaad maqlaysaa shanqar iyo cod laakiin ma fahmaysa dandanada marka taas walaa dandanata mucaadin adiga iyo mucaadba waxaan badaneed akrinaysaan ma aqaanu yidhi aniga fa qaala nebigu wuxuu yidhi sal l slam xawlahaa nudandin xawlahaa xawla maa dakarta wixii aada soo sheegtay oo in ilaahay janno la weydiista naarna laga magan galo ayaanu dandino aan anaguna ku dhawaaqaynayo ku ayaan yani akrinaynaa waxaan akrinaynaa waa uri intaas ayb xadiidkii dheeraayo qisadii mucaadi waayo marka qofka inuu ilaahay janno weydiisto naarna uu ka magan galo baab baabu اlishaaraةi fi الtashahudi ishaarada farta la fiiqo oo farta lagu ishaaro atexyaadka dhexdiisa wabihi qaala xadaثna abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna wakiicu can cisaam bni qudaamة wahuwa اlbajaliyu waqiila aljadaliyu aw اljadaliy saduuq can malik bni numayri اlkhuzaaciy wahuwa maqbul abu daawud nasaa-i bnu maajah ba u wariyeen can abiihi numayr alkhuzaaciyu abu malik صaxaabiyu lahu xadiiثu waaxid waa kan qaala ra-aytu الnabiya sal ly slam nebigaan arkay waadican yadahu isagoo gacantiisa dhigaya alyumnaa midig calaa fakidihi bowdadiisa alyumnaa midigta fi salaati salaada dhexdeeda wayushiiru ku ishaaraya biisbacihi fartiisa isagoo gacantiisa midig calaa casheeda bowdada midig ama cajarkiisa midigtaa kor saaray fartana ku ishaaraayo marka waxaa laga qaadanaa fiihi اlishaaraةu fi الtashahud ataxiyaad ataxiyaadka in gacanta la taago lagu ishaaro marka meel mucayana hadda ma sheegin marka isaga xadiidka soo socdaan aragna badan wabihi qaala xadaثana caliي bnu muxamadi wahuwa طanaafisiy qala xadaثna cabdالlahi bnu idriisa wahuwa alawdiyu can caasim bni kulaybi can abiihi can waa'il bni xujrin qaala ra-aytu الnabiya sal ly slam nebigaan arkay qad xallaqa alibhaama isagoo suulka waree yani wareejiyey oo yacnii xalqa wareeg goo yani go goobaabin ka sameeyey iyo walwustaa midda dhexe suulkii iyo farta dhexe isagoo wareejiyey ayaan arkay buu yidhi farta dhexe marka wustaa waa midaas waa farta dhexe taas waa suulkiina waa kan wareejintu marka saas waa sidaas marka xalqu wareegow ka sameeyey wa rafaca wa rafaca kor yeelay allatii midda taliihimaa midda la xiriirta suulka iyo farta dhexe marka suulka iyo farta dhexe tan la xiriirto waa tee tan waa murugsatada sabaabada waa middaanna waa ku xigtaa suulkana waa ku xigtaa taasna marka waa kor yeelay kor u qaaday marka awal saas kor u qaaday saas yadcuu bihaa xaal ou marka yacnii ku ducaysanaya fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa marka xadiidkani fi tashahudi buu yidhi marka binaan calaa dalika ataxiyaadka oo dhanba mar allaale marka intaad ataxiyaadka ku jirto gacantaa marka fartaa in la taaga sunnadu saas waayo fi tashahudi baa la yidhi tashahudna waxaa la yidhaahdaa ataxiyaadka o dhan ayuu magac u noqday hadda dabcan marka tashahudku waxaa ataxiyaadka tashahud waxaa loogu magacaabay lkowni yani ashhadu an laa ilaha ilا اllah waashhadu ana mxameda cabduhu warasuuluhu fiihi inay ku dhex jirto darteed hadda laakiin marka la yidhaha salaada arkaanteeda marka la tirinayo watashahudu marka la dhaho ashhadu an laa ilaha illa اllahu keliya lagama wado ataxiyaadkaa laga wadaa idan marka fi tashahudi buu gacmaha kor u farta uu kor u qaadayay mar haddii la yidhi macnaheedu waxay tahay ataxiyaadkao dhan in farta kor loogu qaado وبه قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وxوuha إذا جلس في الصلاaة salaada dhexdeeda hadduu fariisto wadaca yadayhi labadiisa gacmood wuxuu dhigaayey calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda wa rafaca isbacahu lyumnaa fartiisa midigna waa kor ayuu u qaadayey allatii midda oo talili bihaa mas-uulka ku la xiriirto fayadcuu bihaa waa ku ducaysanayey walyusraa bidixdana calaa rukbatihi jilibkiisa bidix korkiisa ayuu yeelayay baasitahaa xaal uu ku fidinaayo uu yahay calayhaa korkeeda ku fidinaayo calayhaa cala rukbati yani jilibka korkiisa ayuu ku fidinaya marka gacantan bidixda ah calaacasheeda jilibkaa lagu fidinaya oo la kor saaraa middaan midigta ahna waa la ysku laabaa fartan waa la taagaa labadanna waa la ysku qabanaa marka labadan farood waa la laabay labadanna xalqaa laga dhiga tanna waa la taagay ayb hada akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih